alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala اظaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilma waxaynu ku soo dhex jiray ikhwaani fasalkii mualifku kaga waramayey saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhi mowqifka laga joogsanaye saxda ah iyo fadaaishooda iyo masaa'il la xidhiidha waxaynu soo aragnay inaanay bannaanayn in saxaabada rasuulka qalbiga laga naco iyo afka in lagu duro wax lagaga sheegaa toona waxaa kale aynu soo aragnay ahlu sunnuhu inay aqbalayaan oy rumaynayaan fadaa-isha saxaabadu ay leeyihiin ee kusoo arooray qur-aanka iyo xadiidka iyo ijmaaca iyo maraatibtoodii yacnii inay iyaga qudhoodu sii kala fadli badnaayeen oo kala darajo sarreeyeen qaala almualifu calayhi raxmat ullah wayuqadimuuna waxay horeysiinayaan ahlu sunnuhu almuhaajiriina muhaajiriinta ayay ka horeysiinayaan cala alansaari ansaarta oo marka muhaajiriin oo dhan iyo ansaar oo dhan laysu eego muhaajiriinta ayaa fadli badan sababtuna waxay tahay muhaajiriintu laba arrin bay kulmiyeen labadaa arrin oo kale ah hijiro inay waddankoodii iyo xoolahoodii iyo ehelkoodii ilaahay dartii uga hijiroodeen iyo arrinka labaad oo ah nusra inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo diintan isgarab taageen amaa ansaartu iyagu nusra ayuunbay la yimaadeen hijiro lama iman sidaa awgeed baa muhaajiriinta ka fadli badan ansaarta qur-aanka haddaynu akhrino amba aynu eegnana markuu ilaahay labadaa sheegayo muhaajiriintu horreysiiyaa wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar laqad taaba allahu cala alnabiyi walmuhaajiriina walansaari aladiina itabacuuhu fi saacati alcusra lilfuqaraai almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim soo wad aayadda labaad waladiina tabawa-u daara waliimaana min qablihim markaa way ka fadli badan yihiin wa yuminuuna arintaa la sheegayaana waa majmuuca iyo majmuuca ee garo waayo waxay iska dhici kartaa in laga helo ansaarta shakhsiyaad ama qaar ka mid ah oo shakhsiyaad badan oo muhaajiriinta ah ka fadli badan wa yuminuuna waxay rumaynayaan ahlu sunnuhu biana allaha ilaahay qaala inuu ku yihi liahli badri reer beder wa kaanuu waxay ahaayeen halaaa miatin wa bidcata cashara waxay ahaayeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban wa yuminuuna waxay rumaynayaan biana allaha ilaahay qaala inuu ku yihi liahli badri reer beder wa kaanuu waxay ahaayeen halaaa miatin wa bidcata cashara saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin bay ahaayeene wuxuu alla ku ihi icmaluu sameeya maa shitum waxaad doontaan faqad kafartu lakum waan idin dembi dhaafa markaa fadligana waa fadli gaarahoo ku socda reer beder oo marka saxaabada laysku wada daro ee aan muhaajiriin iyo ansaar loo kala saarin waxaa ugu fadli badan reer beder saxaabadii beder xaadiray waayahay haddana waxaa ku xiga kuwii reer baycatu ridwaan sida inoo soo socoto ahlulcilmiga qaarna waxay qabaan inay reer uxud ka horeeyaan bederna dee waa dagaalkii caanka ahaa ee ceel yaroo beder la odhan jiro halkaa ku yaala ayuu ka duldhacay ama uu ka agdhacay sanadii labaad ee hijriga ayaanu dhacay sababtiisuna siirada iyo maaragtay meelo badan waa mid ku xusan oo caan ah waxaanu ahaa yowmka beder maalinka ilaahay ku sheegay yowma alfurqaan maalinkii ilaahay kala saaray mu'miniinta iyo gaalada ee ilaahay muslimiinta quweeyey ee islaamka uu ciseeyey gaaladiina aadkiiyo aadka loo jaray ee u leedeen maalinkaasuu ah saxaabadii haddaba maalinkaa xaadiray ee iyagoo saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin ohoon weliba aada u soo diyaargaroobin oon markii hore dagaal u socon ee u babacdhagay ciidankii weynaaye qureysheed ee kunka nin ee dhadhow ahaa ilaahay jalla wacalaa inuu maaragtay dembigooda u dhaafay ayuu waxa weeyaan ugu busho siiyey fadligaasay heleen icmaluu maa shi'tum faqad hafartu lakum xadiidkuna waxa weeye waa xadiid saxiixa ku yaala bukhaarigi iyo muslimka macnuhuna ma aha yani waxaa doontaan iska sameeya waa idiin bannaan yahay anaa xadiidku waxa weeyaan bay ahlulcilmigu leeyihiin wixii gaalnimo ilaahay baa jalla wacalaa ka ilaalinayay reer beder waayo gaalnimadu dee way burinaysaa camalka iyo wax kasta wixii ka sokeeyaana haddii uu ka dhaco ilaahay baa ka dhaafaya oo siduu ilaahay uga dhaafaya ama ha noqoto inuu waafajiyo asbaabta uu kaga dhaafayo sida toobadda istikfaarta acmaasha iyo xasanaadka badan iyo wixii la mid a ama sidiisaba ha uga dhaafay ilaahay jalla wacalaa wixii dee gaalnimada ka sokeeyana uu ka dhaafay gaalnimona ilaahay baa ka ilaalinaya subxaanahu wa tacaala hase ahaatee haddii mid reer beder ka midi intuu joogay adduunyada wax xad keenaaya uu galo wax xad keenaaya in xad markaa laga jaro tusaalahaan haddii uu galo xadka waa laga jaraay sida awgeed baa dembi dhaafkani wuxuu quseeyaa arinta aakhira qaala wuxuu ihi wabiannahu ay wayu'minuuna waxaa kaloo ay rumaynayaan biannahu shanigiiyo xaalku inuu lahay yahay laa yadkhulu naara naarta geli maayo axadun axad geli maayo axadkaas oo baayaca rasuulka kula baycooday taxta shajarati geedda hoosteedii kamaa akhbara bihi nabiyu sida nabigu ka waramay sala allahu alayhi wasalam bale laqad radia allaahu ilaahay raalli buu ka noqday canhum iyaga waraduu canhu iyana raalli bay ka noqdeen wa kaanuu waxay ahaayeen asxaabu baycati ridwaan akhara kuwo ka badan bay ahaayeen min alfin wa arbaci mia kun iyo afar boqoloo nin bay ka badnaayeen qisada markaa baycatu ridwaan waxay dhacday sanadii lixaad ee hijriga markii rasuulka iyo saxaabadu ay dooneen inay soo cumraystaan ee meesha xudaybiye la yidhaahdo ay degeen ee halkaa gaaladu ku hor joogsatay oo kii rasuulku diray markaa cuhmaan radia allaahu canhu ee faray inuu bal waxa weeye qurayshta u tago qasdigoodana uu sheegay inay cimro doonayaan iyo beytka inay soo eegaan aanay doonahayn dagaal iyo wax lamid dabadeetana waxaa la yidhaahdaa adigu si ay waxu dhaceenba waxaa la ysla dhex maray cumaan way dileenba iyo ciddii la socotay quraysh markaasuu rasuulku saxaabadiiyo celweynihii la socday bayca ugu yeedhay oo la baycoonayay inay qurayshtaa dilay ergadii uu u diray waxa weeye la dagaalamaan oo nin ka midii aanu cararin colkaa ilaa uu ka dhimanayo marka baycadaasi bayco la yaab lay ahayd oo taariikhi ah ilaahayna jalla wacalaa dadkii ka qayb qaatay uu ka raalli noqday dhammaantood raalli ahaanshaha ilaahay uu ka raalli noqdayna waxay keensanaysaa inay jannada gelayaan ilaahayna sababtuu uga raalli noqday weliba uu sii sheegay laqad radia allaahu cani almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima maa fii quluubihim waxa quluubtooda ku jira ilaahay jalla wacalaa uu ogaaday soo ma aragti facalima maa fii quluubihim faanzla sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba xadiidkii umu mubashir ee saxiixa muslimkana waxaa ku soo arooray inuu rasuulku yihi calayhi asalaatu wasalaam laa yaliju nnaara axadu baayaca taxta ashajara aw kamaa qaala calayhi asalaatu wasalaam ma galaayo naarta axad rasuulka kula baycooday geedda hoosteeda marka ahlu baycati ridwaanna sidaasay ahayn qaala wuxu uhi wabiannahu laa yadkhulu naara naarta inaanu galahayn bay rumaysan yihin axadun oo baayaca taxta shajarati kamaa ahbara bihi nabiyu sala allahu calayhi wasalama bal laqad radia allahu canhum ilaahay raalli buu ka noqday waraduu canhu wa kaanuu waxay ahaayeen akara kuwa ka badan min alfin waarbaci mia ka badan sheekhu wuxuu yidhi lianna axaadiista sheegaysa riwaayaadka saxiixeynka ku yaala bukhaariga iyo muslimkiyo qaar waxay sheegayaan afar iyo toban boqol kun iyo afar boqol qaar waxay sheegayaan shan iyo toban boqol xadiidka jaabir iyo macni kun iyo shan boqol markaa adigu kun iyo afar boqol ilaa kun iyo shan boqol inta udhaxaysa meelahaasoo colweynuhu ahaa qaala wuxuu ihi wayashhaduuna waxay uga markhaati kacayaan ahlu sunnuhu biljannati jannada liman shahida lahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay cidduu uga markhaati kacay kalcasharati waa sida tobankii wa thaabit ibni qays ibni shamaasin iyo saxaabigii magacaasi lahaa thaabit la odhan jiray iyo wakayrihim kayrkoodoo min asaxaabati saxaabada ahaaday masaladanna waxay ku saabsan tahay markhaati kicii jannada markaa shahaada liaxadin biljanna cid in looga markhaati kacay jannadu laba qaybood bay u qaybsantaa shahaadatun bilwasfi iyo shahaadatun bilcayn yacnii ciddii tilmaan leh in si guud loogaga markhaati kacay jannada oo tusaale ahaan si guud waxaa loo odhan karaa dadka iimaanka iyo camalka saalixa ah la yimi ee sidaa ku dhintay jannaday gelayaan iyadoo la deliishanayo qur-aanka faraha badan ee ilaahay uu ku sheega arrintaa ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati ulaa'ika hum khayru lbariya jazaauhum cinda rabbihim jannaatu cadnin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha abada radia allaahu canhum waraduu can dalika liman khashiya rabbah waa shahaado caamo taasi laakiin shahaadada khaaska ah ama cid gaar ah in la idhaha hebel waa min ahli ljanna fulaan waa min ahli ljanna iyada taasi daliil khaasay u baahantay daliil khaasa ayay taasi u baahantay haddaba saxaabada rasuulka gaar ahaantooda ciddii ay ku soo arooray daliil gaara inuu ahlujanno yahay jannada waynu uga markhaati kacayna waxaa ka mid ah alcashara alcasharatu lmubasharuuna biljanna tobanka jannada loogu bushaareeyey waa afarta khulafada iyo lixdii kale ee caanka ahaa lixdaa kalena waa saciid ibnu zayd abulacwar iyo sacad ibnu abi waqaas طلxa ibn cubayd الlaah abu cubayda camir bn cabdالlah bn اjaraax الzubayr bn اlcawaam cabdiraxmaan bn cawf lixdaasay ahaayeen beyd baa jira lagu jamciyo saciidu wasacdu wbnu cawfi waطalxaة wacaamiru fihri wالzubayr اlmumadaxu saciidu wasacdu wbnu cawfi waطalxaة wacaamiru fihri wالzubayr اlmumadaxu saciidkaasi waa saciid ibnu zayd waa min asaabiqiina ila alislaam waana cumar ibnu khadaabin adeerkii wa sacadun sacadkaasina waa sacad ibnu abi waqaas radia allaahu canhu awalu man rama'a sahman fii sabiili illaah waa qurashi waana min asaabiqiina ila alislaam wa bnu cawfin waa cabdiraxmaan ibnu cawf radia allaahu canhu ardaah alqurashi waa min asaabiqiina ila alislaam wa alxatun waa alxa ibnu cubayd illaah min asaabiqiina ila alislaam wa caamiru fihrin waa caamir abu cubayda weeyi caamirkaasina waa amiinu hadihi اlumma waxaana weeyaan markaa min asaabiqiina ila alislaam wazubayr lmumadaxu iyo zubayrkii la yimi wax lagu ammaano waa zubayr ibnu lcawaam oo isna quraysh weeyaano waa rasuulka inaabtigii ruma safiya binti cabdilmualib baa dhashay waayahay marka calaa kulli xaal raggaasi dhammaantood waa min asaabiqiina ila alislaam dhammaantoodna quraysh bay ka mid ahaayeen muhaajiriinna way ahaayeen sababta markaa iyaga tobankaa si gaaraan casharatu lmubasharuuna biljanna loogu bixiye waxa weeye ilan saxaabo kale hoosaynu arki doonno jannada loogu bushaareeyaa jiree lianna tobankaa xadiid quraa rasuulku ku taxay calayhi salaatu wasalaam ya hal xadiid oo weliba sugan oo sunanka ku yaalla bukhaariga iyo muslimka kuma soo aroorine ayuu rasuulkeennu ku taxay calayhi salaatu wasalaam abubakar fi ljanna cumaru fi ljanna sidaasuu markaa mar qura u taxay qaala wuxuu uhi wathaabit ibni qays ibni shamaasin thaabit ibni qayskaasina isna khudabadii rasuulku ka mid ahaa iyo afhayeenadiisii waxaan u ahaa nin maaragtay cod dheer buu ahaay oo cod weyn dabadeetana waxaa la yidhi markii ay soo degtay laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti اnabiyi wlaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdi an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun ayuu baqdo kolkaasu uhi wallaahi rasuulka agtiisa codkaad kor ugu qaadi jirtae camalkaaga uu buray gurigii buu deetana ka soo bixi waayey baa la yihi halkaa gurigiisi buu iska dhex fadhiistay rasuulkaa cid u diray calayhi asalaatu wasalaam soo eega warkii baa laga soo qaaday wuxuu niyo ahlu naar baan ahay oo sidaasaa dhacdo camalkaygu u buray ilaahayna waa ka qur-aankaa soo dejiyey markaasuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ku noqo u bushaareeyo waxaa tidhi ahlu naar ma tihid ahluljanna tahay waayahay saxaabo kaloo badan oo jannada loogu bushaareeyeyna way jiraan sida saxaabigii reer banuu israa'iil ka mid ah ee cabdilaahi bnu salaam iyo sida sacad ibnu mucaad iyo sida bilaal ibnu rabax muadinkii rasuulka radia allahu canhu ardaa kii rasuulku lahaa sanqadhaadaan ka maqlaayay hortayda jannada iyo dumarkii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim faatima binti rasuuli illaah xasan iyo xusein calaa kulli xaal markaa dad badan oo saxaabadii ka mid ah ayaa jannada loogu bushaareeyey waynu uga markhaati kacaynaa sidii ciddii gaar ahaan jannada loogu bushaareeyey qaala wuxuu uhi wayuqiruuna waxay qirayaan ahlu sunnuhu bimaa tawaatara wuxuu maaragtay ku tawaatura e uu isku raacraacay bihi isagaba annaqlu soo guurintu can amiiri lmu'miniina amiirkii mu'miniinta laga soo guuriyo caliy bni abi aalib ahaa radia allaahu canhu wagayrihi kayrkiina laga soo guuriyey oo ahaa min ana khayra haadihi lummati in ummaddan cidda ugu khayr badani bacda nabiyiha nebigeeda dabadeed abubakrin ay tahay uma cumaru dabadeetana cumar ay tahay wayualliuuna waxay ku sadexaynayaan bicumaana cumaan wayurabicuuna waxay ku afraynayaan bicaliyin cali radia allaahu canhum markaa halkan wuxuu sheegayaa siday saxaabadu u sii kala fadli badnaayeen ayuu kusii gudagelaya wuxuu inoo tilmaamay in amiiru lmu'miniina ay ka tawaaturtay oo aada isaga raacraacday tawaaturkuna waa mutawaatirka waynu naqaanaa tacriifkiisa waa khabarkay soo wariyeen dad fara badan oo tuxiilu lcaadatu tawaaطu'ahum cala alkadib caadadu ay mamnuucayso inay been isku waafaqaan marka aba ay ku heshiiyaan ummado fara badani khabarkay soo wariyeen oo kala duwan baa mutawaatir leedha marka waxaa amiirulmuminiina ka sugnaaday oo ka tawaaturay weliba sugnaan keliya maaha wejiyo badan lagaga soo wariyey isagoo keliya maaha weliba isaga iyo kayrkii inuu yihi ummaddan waxaa ugu fadli badan abubakar nebi maxamed dabadi waxaa ku xiga cumar waxaa la yidhaahdaa arrintaa mimbarkii kuufuu ka yidhi wakhtigii cali uu ahaa markaa khaliifka ama madaxweynaha uu ahaa ayuu arrinkaa sheegay sidaa awgeed baa sheekh islaam wuxuu idhaahdaa ilaa siddeetan weji wax la mid a siddeetan dariiq wax la mid a hadalkaa lagaga soo wariyo cali waxaana ay tilmaamaysaa radia allaahu canhu cali sida ahlu sunnaha kaleba u aaminsan yihiin inuu aaminsanaa horaysiinta abubakar iyo cumar iyo weliba cuhmaan taasina waxay dhabarjab ku tahay kuwa raafidada ah ee shiicada ah ee sheeganaya cali inay jecel yihiin ama raacsan yihiin ee haddana arintaas iyo arrimo badan oo kale ku khilaafsan ee garab marsan waayahay maxay markaa kolkaa odhan jireen abubakar baa ugu fadli badan haddana cumar baa ku xiga wayualliuuna ahlu sunnuhu waxay ku sadexaynayaan bicumaana wayurabicuuna bicaliyin radia allahu canhu maxaa u daliila uu sheego wuxuu ihi kamaa dallat calayhi laaathaaru siday axaadiistu tusisay iyo aaaartu wa kamaa ajmaca saxaabatu iyo saxaabadu siday ugu kulmeen calaa taqdiimi cumaana cumaan in lagu horeysiiye fi baycati baycada tartiibta noocaas ee afartaa khulafadu inay saa u kala horeeyaan laba arrin oo loo cuskaday buu sheegay mid waa ijmaacii saxaabada midna waa axaadiidtii iyo aahaarta ku soo aroortay oo aahaarta ku soo aroortay haddii aynu milicsanno waxaa ka mid a xadiidka cabdilaahi bni cumar radia allaahu canhuma ee saxiixa ku yaala wuxuu leeyah kunaa nukhayiru bayna annaasi fi zamani nabiy sala allahu aleyh wasalam fanukhayiru abaa bakrin uma cumara bna alkhaaab uma cuhmaana bna cafaan dadkaanu kala fadili jiroon waxa weeye wakhtigii rasuulka calayhi asalaatu wasalaam oona say u kala khayr badan yihiin tilmaami jiray marka abubakar baanu ugu horeysiin jiray cumar baanu ku xigsiin jiray cuhmaan baanu ku xigsiin jiray buu yidhi xadiiskaasi wuxuu ku yaalaa bukhaariga waxaa kaloo bukhaari ka wariyey ninkii la odhan jiray muxamed ibnu alxanafiya muxamed ibnu alxanafiya man hu man huwa muxamed ibnu alxanafiya akhwan ya man yacrifu muxamed ibnu alxanafiya fadal ka waa muxamed ibnu cali bn abi aalib radia allahu canhu muxamed bn xanafiya cid kale hamoodin waa ina cali bn abi aalib culimadii ahlu beytkaanu dee ka mid ahaa markaa isagoo inaba faadimo ma aha ina haweene kalaa dhashay wuxuu ihi qultu liabi ayu nnaasi khayru bacda rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam wuxuu maxamed yidhi aabbahay cali baan ku ihi dadka rasuulka dabadiyaa ugu khayr badan qaala abu bakrin qultu uma man qaala uma cumaru wakhashiitu an yaquula cumaan waxaan ka baqday buu yidhi inuu yidhaahdo cumaan baa ku xiga qultu uma anta dabeetana waxaan ka gaadhsiiyey buu yihi adaa ku xiga soo maaha qaala maa ana ilaa rajulu min almuslimiin waar anigu nin muslimiinta ka midun baan ahay haawan baa bitawaadu marka calaa kulli xaal aaaarta uu sheegayaa sheekhu waa taa weeye ijmaaca saxaabaduna wuu jiraayo markii ayse soo taagtay cumar dhintay cumar dee sababtu ku baxay waynu garanayna nin baa toori ku dhuftay nin majuusi ah intuu salaad subax isagoo ku jira soo gaaday markaa deetana intaanu dhiman buu lix nin ayuu ku yidhi talada muslimiinta cidda qabanaysa idinkaa ka ariminaya lixdaa nin oo zubayr iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo ahaa maaragtay cali iyo cumaan iyo adiyaa laba kuu roon yahay dalxa iyo ragga ahaa markaa dabadeetana adigu afartii kale markii laga yimi waxay istaagtay cali iyo cumaan iyo ma maaragtay fadli badan oo la doortaa oo madaxnimada loo dhiiba saxaabadii rasuulku waxay doorteen oo horreysiiyeen cumaan arrintaana weliba iskumay khilaafino way ku ijmaaceen markaa horreysiintay cumaan horreysiiyeen waxay tilmaamaysaa inuu cali ka fadli badnaa waaya taasaa caynkaasa ayay tilmaamaysa suuragalna ma aha haddii cumaan laga fadli badnaan lahaa oo maaragta cali ka fadli badnaan lahaa inay kii laga fadliga badnaan lahaa horreysiin lahayn suuragal maaha suuragal maha waayo dadkii khayrka badnaa bay ahaayeen dadka khayrka badanna ilaahay subxaana watacaala wuxuu madax uga dhigaa kooda ugu khayrka badan bal qarnigii abubakar madaxweynaha u ahaa ka warrama oo qarnigii cumar madaxweynaha u ahaa ka warrama raggaan adduunyo dan ka lahayn oo aakhiro door biday oo aakhiradooda ilaashanaya oo qowlkoodi iyo ficilkoodi iyo maamulkoodi iyo xukunkoodi iyo wax kasta ilaahay kaga baqanaya cilmigooduna taam uu yahay cilmu lkitaabi wasunna ayaa waxa weeyaan markaa madaxu ahaa waay sababta ilaahay kuwaa madaxda uga dhigaya kolba ciddaa uga fadli badan waa mujtamaca iyo bulshadaa wanaagsanayd dadkaa dad wanaagsan oo qiimo badan ah soo maqlbaysaan xikmadiina waxay tahay kamaa yuwal- kamaa takuunuu yuwalla calaykum xadiiaanu ma asixin laakiin waa xikmad saxa qur-aankuna u markhaati kacayo kamaa takuunuu yuwalla calaykum sidaa kolba tihiin unbaa maaragta madaxdiinuna noqonaysa waa ka ilaahay qur-aanka ku uhi wakadalika nuwalli bacda alaalimiina bacdan bma kanuu yagsibuun waa ka idhaahda alcalaamatu bnu lqayim calayhi raxmat ullah xikmadda ilaahay keensan mayso dad waxa weeye aada u xun in loo dhigo madax wanaagsan oo madaxdii hore qiimaha badnayd oo kalea kuwaa hore iska daayo kuwii ka dambeeye oo kale in loo dhibaan xikmadda ilaahay keensanahay waxaa kaluu idhaahdaa had iyo jeer madaxdu waxaad moodaa camalkii dadka oo inta qof laga soo dhigay un kursiga loogu soo fadhiisiiyey markaa dadku hadday wanaagsan yihiinna madax wanaagsan bay helayaan hadday xun yihiinna madax xun baa lagu sallidaya tan noocaas waa geedka go-a sidaa awgeed baa dariiqada saxdii waxay tahay inaan had iyo jeer ninka kursiga ku fadhiya un la eegin oon isaguun caqabad loo arag oon la odhan uun isagu hadduu meesha ka dhaqaaqi laha waddanku nicmuu noqon laha soo maqlibaysaan waa in hoosta laga hagaago hadday bulshadu iska hagaagto oo dee badideedu ay hagaagto ay toosto bulshadaa wanaagsan unbu madaxduna ay kasoo dhex baxayso haday laakiin dadka badidoodu fasahaadsan yihiin dee dadkaas unbuu ka mid yahay qofka kursiga ugu fadhiisanaya ilaahay baana weliba ku ciqaabaya oo ku karbaashaya kolba waxa weeye madaxweyne aan si fiican waxa weeye ugu talin in dadka lagu salido dadku had iyo jeer markaa ma fahansana halka laga haysto ma fahansana waaya qaala wuxuu yihi maca ana bacda haadihi maca bacda ahli sunna marka masaluu sheekhu ka hadlayaa masaladaas waxay tahay ahlu sunnuhu xagga fadliga xagga khilaafada maaha masalada afartii khulafadu inay sidaa khilaafada u kala lahaayeen sidaa ay u kala heleen ay ugu kala horeeyeen ahlu sunna iskumay khilaafinoo ijmaac ahlu sunnaha ku guntamay ma fahanteen waay laakiin masalada siday u kala fadli badnaayeen inuu kow ahaa abubakar laba ahaa cumar waa laysku waafaqo ahlu sunna way isku waafaqsanaayeen laakiin masalada ku saabsan cali iyo cuhmaan iyomaa fadli badnaa xagga khilaafada ma aha ee xagga fadliga masalada noocaasa waxoogay khilaafuu dhacay waqtiyadii hore qaarkood oo dhowr qowl markaa ay ku jireen laakiin markii dambe haddana khilaafkaas meesha uu ka baxayo waxaa lagu ijmaaco ahlu sunnuu ku ijmaaceen inay u kala fadli badnaayeen khulafadaasi sidaa baycada ay ugu kala horeeyeen iyo madaxnimada marka masaladaasuu soo wada qaala wuxuu uhi maca ana bacda ahli sunnati iyadoo lala qabo ahlu sunnaha barhkood kaanuu inay ahaayeen qad ikhtalafuu kuwa isku khilaafay fii cuhmaana wa caliyin radia allaahu canhuma cuhmaan iyo cali bay isku khilaafeen ayuhumaa afdalu koobeede baa fadli badan intaa dambeen soo horreysiiyey xaggaa hore ku xidhanta macnahaane garo si aanu fasligu kugu dheeraan baan usoo horreysiiyey maxay isku khilaafeen fii cuhmaana wa caliyin ayuhumaa afdalu labadooda ayumaa fadli badan bacda itifaaqihim intay isku waafaqeen dabadeed calaa taqdiimi abi bakrin wa cumara abi bakar iyo cumar in la horreysiiyo labadaa in la horreysiiye iskumay khilaafin laakiin masalada khilaaf ka dhacay tan dambay ahayd haye faqadama waxay fadlileen qowmun qoom cuhmaana way fadlileen wa sakatuu dabadeeto way aamuseen rayi baa maaragtay odhanaya abubakar uma cumar uma cuhmaan halkaasuu ku aamusaya aw rabacuu bicaliyin ama cali way ku afreeyeen oo markay saddexdaa hore sheegaan bay calina lambar afar ka dhigayaan oo rayigaasina waa rayigii ay ahlu sunnuu u badnaayeen horeba markii dambena ay isku waafaqeen waqadama qowmun qoomna waxay horreysiiyeen caliyan cali bay horreysiiyeen oo cali bay saddex ka dhigeen cumaanna afar waa rayi saddexaad wa qowmun qowmna tawaqafuu way istaageen oo waxay dhahaan abubakr uma cumar cumaan iyo cali si ay u kala fadli badan yihin ma garanayna yidhaah waayo labaduba fadaail badan bay lahayn way ka tawaaqufeen waa qowl afraad afartaa qowl baa ku jiray buu leeyihi qowlka mashhuurka ahee weligiiba caanka ahaana wuxuu ahaa in sidaa madaxnimada ay u kala horeeyeen loo tartiibiyo xagga fadligana jumhuuru salaf mar walba qowlkaasay qabeen laakiin ha yeeshee istaqara wuxuu ku sugnaaday amru ahli sunnati arrinka ahlu sunnuhu iyo ijmaacoodu calaa taqdiimi cumaana cumaan in la horreysiiyo uma caliyin dabadeeta cali lagu xigsiiyo oo cali lambar afar yahay oo cumaanna lambar saddex yahay xagga fadliga ayay ku ijmaaceen markii dambe oo khilaafkaas meesha uu zuule weeye waayahay wuxuu ihi wain kaanat waxay ahaatay haadihi lmasalatu masaladani masalatu cumaana wa caliyin masalada cumaan iyo cali koodebaa fadli badani laysat mid aan ka mid ahayn min alusuuli usuusha alatii taasoo yudalalu lagu baadinimo xukminaya almukhaalifu fiiha qofka khilaafay ee ahlu sunnaha ku khilaafay lagu baadinimo xukmin maayo cinda jumhuuri ahli sunnati ee ahlu sunnaha badidooda agtooda sida ahlu sunnu macni u badan yihiinee jumhuurkoodu ay maraan qofka idhaahdo tusaale ahaan cali iyo cumaan say u kala fadli badan yihin ma garanayo ama idhaahdo cumaan cali baaba horeeya xagga fadliga xagga baycada ma xagga fadliga lagu baadinimo xukmin maayo buu leeyahay laakiin ha yeeshee allatii masalada yudalalu fiiha lagu baadinimo xukminaya masalatu lkhilaafati waa masalada madaxnimada oo qofka idhaahdo tusaale ahaan cali baa cumaan ka lahaa khilaafada ka lahaa qofka noocaasi waa daalun mudilun weeye waa mid lunsan waayo waa qof ijmaacii saxaabada hee ka horjeeda weeye wuxuu ihi wadaalika arrinkaasina wuxuu ku dhacay annahum iyagu macni ahlu sunnuhu yuuminuuna waxay rumaysan yihiin ana alkhaliifata madaxweynuhu bacda rasuulilaahi rasuulka ilaahay dabadii sala allahu calayhi wasalam abubakrin inuu ahaa uma cumaru haddana cumar buu ahaa uma cumaanu haddana cumaan buu ahaa uma caliyun haddana cali buu ahaa sidaa tartiibtaa ay u kala horeeyeen inay madaxnimada u kala istixqaaqayeen o u kala mutaysanayeen ayaa ahlu sunnuu rumaysan yihiin sidaasaanay markaa ku ijmaaceen waaya saxaabadii rasuulkuna sidaasay ku ijmaaceen qaala wuxuu uhi man dacana qofka dura fii khilaafati axadin cid khilaafadeed qofka dura iyo hogaaminteed axadkaasoo min haaulaai madaxdaa ka mid ah afartaa khulafada fa huwa isagoo adalu uu ka baadinimo badan yahay oo uu ka lunsan yahay min ximaari ahlihi dameerka reerkiisa fa huwa adalu uu ka lunsanaan badan yahay min ximaari ahlihi dameerka reerkiisa qofka dura afartaa khulafada mid ka mida madaxnimadiisa qofka duraa waa qof lunsan dameerka reerkiisuu ka lunsan yahi buuri cibaaradaa sheekuu raacayna waa cibaaradii imaamu axmed ayuu raaca waaye marka ma banaana afartaa hogaamiye midnaba hogaamintiisa in la dura ma banaana waxaa dhacda nimanka raafidada iyo shiicada la ydhaahdaa waxay duraan hogaamintii abubakar iyo cumarbaa bay duraan iyo tii cumaanba waxaa dhacda dadka qaarkood inay duraan hogaamintii cumaan radia allahu canhu ayay dureen dadka qaarkood oo idhaahdeen waxa weeye hogaamintiisii dhowr iyo tobanka sano ahayd waxay ahayd fajwa meel maran oo udhaxaysay khilaafadii cumar iyo tii cali bay ahayd bay dhahaan dadka qaarkood taasina sax ma aha waay dadka qaarkood waxay duraan khilaafadii cali bn abi aalib radia allahu canhu taasina sax ma aha soo ma aragtaan afartuba aimo iyo madax bay ahaayeen waay cali bnu abi aalibna radia allahu canhu ardaa markii cusmaan la dilay saxaabadii rasuulkoo buuxo oo saabiqiinta xataa ay buuxaan ayaa la doorta saxaabadii rasuulku way isku waafaqeen waanay waxa weeye isku waafaqsanaayeen cid khilaafada uga mudan ama hogaaminta kale inaanay jirin waa la ysku waafaqsanaa laakiin markii dambe bay markaa fitna dhacday ku saabsanayd waxay laga yeeli lahaa dadkii waxa weeyaan dilay cumaan ibnu cafaan radia allahu canhu waayahay marka calaa kulli xaal imaamu axmed baa lagu yidhi bal kada ka waran sheekhow cali layskuma waafaqayna ka waran amiirulmuminiin sidee buu ahaa wuxuu ihi subxaana allah waa nin saxaabadii rasuulku ay khaliif ku sheegeen oo ay dooreen ya miyaynu inagu odhan karaa waxa weeyaan markaa dee khaliif ma aha ama khaliif mu ahayn say loo odhan karaa hadal macnihiisu sidaa ahaa qiwaamu sunna alasbahani waa ka xujada kusoo rara marka lafdi caynkaasoo kale waxa weeye ah ayuu imaamu axmed odhan jiray marka lama dacni karo midnaba madaxnimadiisa lama duri karo weliba waxaan intaa kusii daraya wuxuu rasuulku sii sheegay calayhi salaau wasalaam sida xadiiskii sugnaaye xadiiu safiina kusoo arooray madaxnimadu rasuulka dabadii inay ku socon doonto calaa minhaaji nubuwa soddon sano inay ku socon doonto ma garata soddon sano inay madaxnimadu ku socon doonto inay jiri doonto khilaafatun calaa minhaaji nubuwa hogaamin manhajkii rasuulka iyo dariiqadiisii ku socotaa ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sii sheegay iraadada ilaahay afartaa khulafadu intii ay haysteen iyo dhowrkii bilood ee alxasan ibnu cali bnu abi aalib uu haystay marka la ysku daro ayay soddon isku noqonaysa sooma aragtaan marka wixii intaa ka dambeeyey mulki bay noqonaysaa baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam marka mulkigaa waxaa ugu horeeyey markaa hogaamintii mucaawiya radia allahu can maca dalika saxaabi uu ahaayo hogaamintiisii hogaamin qiimo badan ba ahayd isagaba mucaawiye qudhisi dadka qaar baa iska dura saxaabi faadil ahaa radia allahu canhu ardaa qaala wuxu uhi wayuxibuuna waxay jecelyihiin ahlu sunnuhu aala beyti rasuuli illaah aalu beytkii rasuulkay jecelyihiin sala allahu calayhi wasalam wayatawallawnahum way xidhiidhinayaan oo awliyay ka dhiganayaan kuwa ay jecel yihiin ay u hiilinayaan wayaxfaduuna waxay u dhowrayaan oy u ilaalinayaan fiihim dhexdooda wasiyata rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam dardaarankii rasuulka xayu qaala meelo uu yidhi rasuulku yowma kadiiri khummin maalintii la joogay ceelkaa khum loo nisbeeyey meel ceel yaroo biyal u ahaa oo khadiiru khummin la odhan jiray khadiir waa ceel buu ahaa biyale khummintaasina waxa la idhaahdaa nin buu ahaa markaa meesha joogi jirayna waa la sheegay waxaa kaloo la yidhi maya ee khayday ahayd ama meel dhir leh kayn dhir loo jufa ayay ahaydna meesha ku taallayna waa la idhaha wuxuu ihi maalintaa rasuulku dakirukum ullaha ilaahay inaad kaga cabsataan baan idinku waaninayaa fii ahli beyti ahlu beytkayga waayahay marka wuxuu jeediyey khudbadan rasuulku sala allahu calayhi wasalama xajkii xajatulwadaac markuu ka noqday ee uu xagga madiine usii socday bishii dulxija sideed iyo tobankeedii buu jeediyey marka uu la dardaarmay xadiidkii zayd ibnu arqam ee saxiixa muslimka ku yaalay baa u daliilo dheeraa wuxuu dadka kula dardaarmay rasuulku sala allahu calayhi wasalam laba culays inay ilaaliyaan oo kale ah qur-aanka iyo aalu beytka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaaliya buu yihi oo xuquuqdooda u dhowra laakiin ma jirin maaragtay madaxnimada iyo arrimaha inuu rasuulku ka hadlay uhi madaxnimada ciddaasaa leh oo dabaday ciddaasaa hogaamiye noqonaysa iyo waxyaabaha rasuulku ma odhan kama hadlin shiicada markaa been sheego waxay dhahdaan maalintaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay aalubeytku iyagu hogaaminayaan dadka iyo waxyaaba noocaasuu sheegay marka aalubeytka waa la qariyey arrintaasay dhahdaan laakiin waxa weeye sax warkaasi war sugan ma aha udakirukum ullaha fii ahli beyti wuxuu leeyahay alcalaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin markuu halkaa macnaynayo ha yacni udkuru llaha idkuruu khawfahu waintiqaamahu in adactum xaqa aali lbeyt wadkuruu raxmatahu wa hawaabahu in qumtum fii xaqihim macnuhu waxa weeye ilaahay maaragtay baqihiisa iyo inuu idin ciqaabi iyo idina ka argoosanayo xasuusta haddaa xaqa aalubeytka dayacdaan raxmadiis iyo ajarka weyn uu idin siinayana xasuusta haddii waxa weeyaan aa ka soo baxdaan xuquuqda aalubeytka ibnu calaankuna sharaxa rayaadka wuxuu ku yidhaahdaa bitashdiidilkaafi min atadkiiri udakiru taasi min atadkiir bay ka timi wahuwa alwacdu tadkiirkuna wacdiga weeye macnuhuna wuxuu noqonayaa ay aamurukum biaacati illaah wa bilqiyaami fii ahli beyti waxaan idin farayaa aacada ilaahay jala wacalaa iyo inaad ku qumtaan xaqa ahlulbeytka oo ahlubeytkeyga xaqooda u ilaalisaan oo ixtiraamtaan oo qadarisaan wa qaala ayda waxaa kaloo rasuulku ihi noqda lilcabaasi cabaas wuxuu ku yihi cammihi adeerkii ahaaday walxaal qad ishtakaa ilaahi uu uga cawday ana bacda qurayshin in quraysh barhkood yejfuu u goynaayo bani haashimin reer bani haashim uu goynaayo waxaa dhici karta markaa inay dee dadka qaarkood ku xaasidayaan nicmada ilaahay siiye faqaala wuxuu rasuulku yihi waladii nafsii biyadi waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ku jirtae laa yuminuuna iimaan dhammaystiran la iman maayaan xataa yuxibuukum ilaa ay idin jeclaadaan lilaahi ilaahi daraaddii oo dee iimaanka dartii ay idin jeclaadaan lan qof kastoo mumina in ilaahay dartii loo jeclaadaa waajiba iyo waliqaraabatii qaraabadayda darteed ilaa ay idin jeclaanayaan inaad qaraabo ila tihiin oo qaraabadaydi tihiin alkaa kolkaa waxaynu ka arkaynaa qaraabada rasuulku sala allahu calayhi wasalama waa hablihiisii iyo ciddii ka beerayd iyo haddii allaba kuu roon yahay reer banu haashimkii kale iyo waa dadkii ehelkiisa ahaa ee muslimiinta ahaa weeye ma fahante dadkaa weeyaan laba xaq baanay ku leeyihin dadka muslimiinta xaqa waa xaqa iimaanka iyo islaamnimada xaqa labaadna waa xaqi inay ahaayeen qaraabadii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam sidaa awgeed baa mar wuxuu odhanayay abubakar qaraabada rasuulka ayaan ka jecelahay buu lahaa qaraabadayda anigu qaraabadayda waxaan ka jecelahay qaraabada rasuulka sala allahu aleh wasalam wa qaala waxaa kaloo rasuulku yihi in allaha ilaahay istafaa wuxuu doortay bani ismaaciila caruurtii nebi ismaaciil calayhi salaam wastafaa min bani ismaaciila kinaanata kinaano ayuu ka doortay nimanka la ydhaa buu awlaaddii ismaaciilla kasii doortay waa odayga markaa quraysh ay ka beerantao quraysh buu kasii sareeya wastafaa min kinaanata qurayshan kinaanana quraysh buu kasii doortay wastafaa min qurayshin bani haashimin qurayshna bani haashim buu kasii doortay waa jilibkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam wastafaanii min bani haashim ana reer banu haashim buu iga doortay xadiidka muslim baa wariyey min xadiidi waila ibn اasqac radia allahu canh waay marka waxay taasina kutusaysaa intaasoo doorashuu maray oo ilaahay jala wacalaa uu ku karaameeyey marka qaraabada rasuulkana waa in iyagana sidaa loo xidhiidhiyo laakiin xidhiidhinta qaraabada rasuulka la xidhiidhinaya ma aha macnaheedu in lagu talax tago sida raafidada shiicadaha ay sameeyeen oy maaragtay qaarkood caabudeen ilaahay sokadii oo yidhaahdeen aimo macsuumiina jiro oo aan gefi karin ama qeybka og oo ay khasaaistii ilaahay jala wacalaa wax badan oo ka mida siiyeen soo ma aragtaan ha aimo laba iyo tobanoo macsuumiina jira waa kuwa qaba qeybka ogiin wax alla wixii ilaahay la gaarka ahabay siiyaan markaa madaxda noocaas taasi laa yajuus waxaa kaloo iyadana ahlu sunnuhu ay qabaan saxaabadii rasuulkae kalena way jecelyihin oo way xidhiidhinayeen aalubeytkiina way jecelyihiin soo ma aragtid laakiin maxay sameeyaan nimanka raafidada la idhaahda shiicadaah iyagu waxay leeyihiin aalubeytka oo ay u jeedaan markaa cali iyo wixii raaca lamaba xidhiidhin karo ilaa waxa weeyaan markaa laga beri noqdo abubakar iyo cumar iyo saxaabada kale ilaa la naco kuwaasoo laga beri noqdo lamaba xidhiidhin kara ahlubeytka cibaarada la idhaahda laa walaa ilaa bibara laa walaaa ilaa bibara ahlu sunnuhuna way isticmaalaanoo macno saxay uga jeedaan raafidaduna way isticmaalaanoo macno qaldan bay uga jeedaan oo laa walaaa ilaa bibara marka ahlu sunnuhu isticmaalayaan macnaheedu waxa weeye xidhiidhin dadkii mu'miniinta ahaa la xidhiidhin karayaa ma jiro ilaa bibaraa gaalada iyo cadowga ilaahay in laga beri noqdo mooyaane macnii waxa weeye xidhiidhinta dadka mu'miniinta ahina waa mid waajiba iyo jeclaantoodu cadowga ilaahay in laga beri noqdaana dee waa mid waajibo usuusha waaweyn ee iimaanku ka mid yahay alwalaa waalbaraa soo ma aragtaan ahlu sunnuhu kolkaa markay isticmaalayaan saasay ujeedaan ilan ilaahay baa yidhi laa tad- yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwi wa caduwakum awliyaa ilaahay baa ina faray in laga bari noqdo ku ah mu'miniintana in la xidhiidhiyo dee ilaahay baa qur-aanka inagu faray laakiin waxay u isticmaalaan raafidadu iyagu macno kale laa walaa'a ilaa bibara markay leeyihin laa walaa'a ma jiro xidhiidhin la xidhiidhin karo oo la jeclaan kara ahlu beytka ilaa bibaraa abubakar iyo cumar iyo saxaabada kale in laga beri noqdo mooyaane bay kulli sooma aragtaan wahada madhabun khabiisun baatilun jidda waa madhab xun oo aada iyo aada u baadila kaasina oo diinta islaamka ka fog weeye bal maantana halkaa aynu dayna subxaanaka allah waxamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka atuub intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online